halkani waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheena sharafta lahow qeybta koowaad ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii nolosha qoyska oo uu inoo soo jeedinayo goobe kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya kitaabka nolosha uu inoo soo jeedinaya ismaaciil anigoo ah ismahaan waxaan idin rajaynayaa dhegaysi wacan sidii caadada inoo ahayd waxaa labadaas barnaamij inoo raaci doona heesihii ugu dambeeyey ee casriga ahaa iyo qaar kaloo qaraami ah oo markaasi kugu reebaya xusuus dhegaystayaasheena sharafta lahow waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkan si wacan u dhegaysataan si markaasi haddii aad wax su-aala ama fikrad ah qabtaan inoogu soo qortaan waraaqo cinwaanka iyagaa dib baynu idinkaga sheegi doonaa laakiinse intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha badan waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka nolosha qoyska waa mid xiise badan oo aalah ku saabsan arrimaha qoyska waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan waxaa inoo soo jeedinaya goobe waxa uu maanta ka hadlayaa sida carruurta loo maamulo bal inta ka horreysa aynu dhegaysanno heesta soo socota
waxdayirtilbaxayo udgooney karooti waa beri iftiimay moogtahay anoo ila biyala jooga moogtahay darta inanu oomanahay moogtahay anoo ila biyala jooga moogtahay darta inanu oomanahay waxdayrti baxayo udgooney kaawti waa beri iftiimay waxdayrti baxayo udgooney kaawti waa beri iftiimay moogtahay anoo ila biyala jooga moogtahay darta inanu oomanahay moogtahay anoo ila biyala jooga moogtahay darta inanu oomanahay ఎదేనాసి అబ్బాయో అబ్బాయేగునో ఎదేనాసి అబ్బాయో అబ్బాయేగునో hayo qalbiga kuma abuurida ruuxan arkaba adi mamooday hayso qalbiga kuma abuurnida ruuxan arkaba adi mamooday hayso qalbiga kuma abuurnida ruuxan arkaba adi mamooday hayso qalbiga kuma abuurnida ruuxan arkaba adi mamooday
miyaad weligaa istiri allow hadday carruurtaada kuu baran lahaayeen waxaad doonaysid inaad bartid carruurtaas si fudud ayay wax u bartaan haddii wakhtiga hore lagu soo barbaariyo farxad waxaa jira waxyaalo carruurta ka farxiya waxaa ka mida dabaasha baaskiisha la kaxeeyo waa akhrinta bugaagta sheekooyinka ama dhagaxa hoo badka leh oo ay carruurtu ku carcararaan ficiladan iyagaa carruurta farxad ayay ku dhalisaa carruurta waxay jecel yihiin inay waxyaalahan sameeyaan marba marka ka dambaysa maadaama ay wax la yaab leh u eg tahay carruurta xitaa waxay farxad dhabah ka helaan shaqaynta marka ay farxad ka helaan qabashada ficil waxay jecel yihiin inay mar labaad inacaawiyaan mustaqbalka mar kasta oo ay si farxad leh inoogu shaqeeyaan dabeecadda caawimadda ee faa'iidada leh ayaa la xoojiyey xataa cunuga saddex jirka ah wax uu farxad ka helayaa marka uu kuwa kale wax u samaynayo khaasatan haddii loo qoslo oo lagu yidhaahdo waad mahadsan tahay waxaad u dirsan kartaa inuu kabo kaaga soo qabto sariirta hoosteeda ama weel kaaga soo qaado miiska raashinka waxaynu garanaynaa waxyaalo badan oo ay carruurtu ku farxaan inay sameeyaan weyddiiso inuu kuu sameeyo markuu sameeyena uga mahadnaq marka ay sidan tahay ma baranayo oo qura sida wax loo sameeyo laakiin farxad ayuu ka helayaa sida loo sameeyo si fudud ayuu wax u bartaa dareenkan la dareemayo farxadda ayaa ah xataa waxaa dadka waaweyn ku caawiya inay aad u shaqeeyaan ka soo qaad inay haweenay ay ninkeeda cunto wanaagsan u karisay haddii uu uga mahadnaqo wixii ay samaysay waxay isku dayaysaa inay mar labaad samayso carruurtana waa sidaas oo kale markii ay farxad iyo dherganaan ka helaan wixii ay noo qabteen si wanaagsan ayay u baranayaan sida loo shaqeeyo xataa haddii aanay u samayn sida aynu innagu u samayno laakiin ammaan ayay ku helayaan inay sidaa sameeyaan hab kale oo wanaagsan oo wax lagu barto ayaa waxa uu yahay ku dayashada marka ay hooyadu ka shaqaynayso beerta oo ay falayso cunuguna waxa uu soo qaadanayaa ul oo waxa uu iska dhigayaa isagana mid wax falaya isaga oo ku dayanaya iyada cunugga laba jirka ah waxa uu xidhanayaa kabaha aabbihiis oo isku dayayaa inuu ku soco maxaa wacay waxa uu arkay isaga oo gashanaya isaga ayuu ku dayanayaa gabadha lix jidhkaa waxay doonaysaa inay kariso shuurada maxaa yeelay waxay aragtay hooyadeed oo karinaysa marar badan waxaanay jeceshahay inay sidaas samayso haddii hooyada iyo aabbuhu sameeyaan waxa saxa ah carruurtuna way ka baranayaan iyaga oo markaasi ku dayanayaan waxa ay ku daydaan sida aynu u soconno u hadalno waxayna isticmaalayaan erayada aynu isticmaalno way dhegaysanayaan islamarkaasi aynu la hadlayno deriska ha ahaado hadal qabow mid muran mid saaxiibtinimo ama mid isdacaadeyn ku salaysan sidii aynu u dhaqannay ayay u dhaqmayaan markii ay iskhilaafaan kuwa ay la ciyaaraan haddii ay maqlaan innaga oo been sheegayna way inagu dayanayaan markii ay u suurto gasho haddii aynu nahay kuwo carab badan iyagana waxay isku dayayaan inay dabeecaddan ku daydaan
waxaan filayaa inaad waxyaalo fara badan ka kororsateen barnaamijkaas nolosha qoyska haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijkaasi nolosha qoyska ama aad doonaysid in waxyaalo lagu kordhiyo ama laga bedelo tafadal inoo soo qoro nala soo socodsii cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afartan iyo labo labaatan iyo toddoba lix nairobi kenya bal haddana waxaad kusoo dhawaataan heestan
Yeah.
filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah haddana waxaad ku soo dhowaataan cashar xiise leh oo inooga imanayaa buugga nolosha waxaa inoo soo jeedinayaa ismaaciil waxa uu maanta ka hadlayaa imaatinka ciise bal marka hore aynu dhegaysanno qasiidadan ilahamaanka ah
magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga magaciis barakale magaciis barakale magaciis barakale rabbiga
haddana casharka noo sii soconaya dhegaystayaal waxaa waaya wax ku saabsan imaatinka wiilka aadanahu bal haddii aanu waxa aan ka sii sheegnana maxay tahay uu yahay wiilkii aadanahu imaatinkana muxuu yahay waxaanu arkaynaa meeshaan misna aan arki doonaa wax ku saabsan imaatinka kanoo ah imaatinka labaad oo wiilka aadanahu oo sida cutubo kale aan horey usoo arki doono oo injiilka ku jiro waxaanu arkaynaa in ay jirto imaatinka koowaad oo ay tahay imaatinka siduu ku imaaday oo adduunka ugu dhashay markii aan arkaynay aftirsidka iyo waxyaalaha waxaanu aragnay siduu u dhashay iyo siduu ku yimid taasoo ahayd imaatinkii koowaad laakiin haddana ciise wuxuu sii sheegayaa imaatinkiisii labaad iyo waxyaalaha la arki doono waayo casharka lasoo dhaaf waxaan barannay wax ku saabsan waxyaalaha ka hor imaan karo imaatinkiisa ka hore inay dadkana dignin ay u ahaato iska jiraan bal aan akhrino ayadahani oonu weliba haddaan kasii heli karno markos saddex iyo toban ayadaha labaatan iyo shanaad laakiin waxaan idinkaga akhrinayaa aayadaha labaatan iyo sagaalaad ee cutubka labaatan iyo afaraad ee matayos waxaana qoran sida tan laakiin dhibta waqtigaas dabadeed kolkiiba qoraxdu way madoobaan doontaa dhexyuugna ma nuuri doono xidiguhuna cirka way ka soo dhici doonaan xoogaggana cirka waa la dumin doonaa markos siddeed soddon iyo kow aad la socoto ayaddan soddonaad oo leh markaasaa waxaa cirka ka soo muuqan doonaa calaamada wiilka aadanaha markaas ayaa qalloonyinta dhulka iyo dhammu barooran doonaan oo waxay arki doonaan wiilka aadanaha oo daruuraha cirka ka imaanaya isagoo leh xoog iyo ammaan weyn aayadda soddon iyo koowaad oo wuxuu soo diri doonaa maaladda igixiisa oo wata malaa'igtiisa oo wata buun weyn oo kuwuu doortay ayay ku soo aruurin doonaan afarta jahood cirka meesha uga fog ilaa meesha kale bal haddii aan ku sii celinno waxyaalaha aan meeshaan ka akhrinay imaatinka wiilka aadanahu waxaanu aragnay waxyaale uu ku soo qabtay imaatinkiisa waxyaalaha dhici doono in la arki doono mugdi ama gudcur weyn xidigagtana ay korka ka sii dhici doonaan oo waxyaalo la yaab leh la arki doono waayo tan haddii aan u ekeysano wixii aan ka baranay casharkii koowaad oo sidii maarata dadka ay iskaga dhigayan inuu ayaga ay yihiin masiixa iyo waxyaalaha ay barayaan inay iska dhigaan inay nebi rasmi yihiin iyo kan mar labaad soo noqon lahaa laakiin wuuna tusiyey misena ciise wuu noo sheegayaa waxyaalaha saxda oo la arki doono waayo waxaa jiri doono qurmays digaalayo xidigo kor ka soo dhacayaan iyo isagoo daruurta ku imaanayo oo cirka ka imaanayo isagoo leh xoog iyo ammaan weyn oo wuxuu soo diri doonaa malaa'igtiisa oo wata buun weyn oo kuwuu doortay ayay ka soo aruurin doonaan afarta jihood cirka meesha ugu fog ilaa meesheeda kale tanna sidaan u arkayo walaalayaal haddii aad dareen fiican leedihiin oodna cashirka hore dhegaysateen waxaanu arkaynaa aad iyo aad bay ugu duwnaan doontaa waxyaalaha kale oo laguma qaldami karo waayo haddaba way dhacday oo maalimo dhexdaasi sanado lasoo dhaafay meel oo la yidhaahdo ama waddanka la yidhahdo korea waxaa ka dhacday inuu nin yimid uu dadkii u sheegay in maaragtay uu yidhi masiixa wakhtigu imaanayo io saacadahoo dhan uu sheegay inay dadka waxoodoo dhan ay iibiyaan waayo oo ay siiyaan masaakiinta waayo way ka tegi doonaan saas daraaddeed waxaa dhacday dadki inay wax kasta aruuriyeen oy iibiyeen wakhtigiina la gaadhay oona maaragta masiixa u imaanin ninkina meesha uu ka cararay maxaa yeele wuxuu noqday nebi been eh tanna waxay rumaynaysaa casharkeenni hore waxyaalahan ka barannay waxaa jira dad mas magaca masiixa ku imaanayo oo waxyaalo badan suubinayo oo waxyaalo badan sheegayo si loo aamino laakiin walaalayaal waa inaan a- a- cabbarnaa misene aan si fiican u daynaa waxyaalaha ruuxa noocaasi waayo ruuxa imaasinka masiixa way ka duwan yihiin ruuxyada kale oo maaragtay ammaan iisu raadinayo misena maryaha qaar ay tahay becsharo saas daraaddeed cutubka rabbiga aan akhrino oo waxyaalaha runta eh asaga ayaa noo sheegaya ruuxiisa quduuska ah
dhegaystayaashana sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadeennii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora oo inala soo socodsiiya cinwaanka iyagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad aan idinku celiyay cinwaankayagu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinayay anigoo ah ismahan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misinyo mungo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay nabadgelyo rabbigaa idinla jiro